waxaan jecelnahay inaan ii sheegnaa sheeko oo soo dhowaada oo dhegihiinna u furaa sheekadan maanta waxaan jecelnahay ama iminkadan inaan ii sheegno sheeko oo sheekadanna waxay ku saabsan tahay nin baa jiray adduunkan oo waqti hore ama fogaa u ku noolaa ninkan aan ii sheegayno weligiis wax xumaane ma samaynin dadka waxay jecel yihiin inay ereygiisa ay dhegaystaan weligiis iyo allihiis been ma sheegin run buu sheegi jiray ninkan qawi xoog leh ayuu lahaa maalin ayuu gacantiisa nin indhala iyo indhihii ka saaray marka ninkii indhaha lahaa aragtidii ayuu helay oo markaa degdeg ayuu wax u arkay maalin kale ninkan wanaagsan ayaa wuxuu bogsiiyey toban nin oo judaan qabto maalin wuxuu arkay dad badan ayuu arkay waxay wadeen yar dhinsanaa ayay wadeen inay xabaalaan ininkan hooyadiis aad iyo aad bay u oohaysay ninkan wanaagsanana ayuu calal xumaaday markaasuu dadkii intuu dhex maray ayuu yarkii dhinsanaa ayuu la hadlay dhaqsi yarkii ayuu u neefsaday wuu istaagay maxaa yeelay noloshii ayaa ku soo noqotay ninkan waxyaalahan wanaagsan sameeyey waa kuma waa ciise masiix inankii ilaah ninkan aan ii sheegayno ruuxaani ayuu adduunka kuu yimid oo adduunka ayuu ku dhashay oo annagoo kale ayuu noqday waxyaalo badan oo wanaagsan ayuu dadka u sameeyey maalin waxaa joogi jiray nin waalan ruuxaaniyo badan oo xunxun ayaa gudihiisa ku noolaa dadkoo badan ama dadkoodil ayaa ka baqi jiray inay magaalada inuu soo galo ee ogolaadaan markaase intay qabteen ayay ku xireen silsilo badan bay ku xireen inay iska fogeeyaan markaa ayuu silsiladii jebjebiyey maxaa yeelay qawi weyn ayuu ka lahaa xagga shaydhaanka ninka aan ii sheegayno nafsadiisa inuu wax isu taro wuu kari kari waaye wuxuu gartay ama ogaaday ilaahay qura inuu wax u tari karo maalin markuu arkay ciise kristos ayuu orday inuu la kulmo ciise markuu ninkan waalan markuu arkay kama baqin laakiin wuu soo dhoweeyey ciise degdeg markaasuu caawinay maxaa yeelay wuxuu u yimid dadka dhibaatada qaba inuu caawimo ciise markaasuu ninkii u soo dhowaaday markaas yuu ku yidhi ruuxaaniyaashan xunxunow ninkan ka baxa oo taga ciise markaasuu la hadlay markaas degdeg ayay ka baxeen ninkii oo ka tageen jiniyaasha mar kasta waa inay yeelaan ama maqlaan ciise kristos hadiyaashiisa maxaa yeelay xagga ilaah ayuu qawi uu ka leeyahay ciise qawidiisa ama qawida uu haysto waxay ka xoog badan tahay shaydhaanka ama jiniyaasha qawi ay haystaan haddaad jeceshiin inaad ogaataan noloshan wanaagsan oo ninkii waalna uu helay saxanka dhinaca kale u gadiya